sii marin karo xafiiska baafinta bishaxas ay ku leedahay kismaayo fabshi warsame cali oo joogta buurdhow waxay baafinaysaa xadda warsame waxay ugu dambaysay inay ku sugan dalka tanzania sanadii labada kun lixyo tobankii haddaba haddii aadna maqlayso amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hana gaarsiiyo fabshi warsame cali ayada wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishacas ay ku leedahay baardheeda munfiso khaalid cabdi oo joogta kismaayo waxay baafinaysaa ismaaciil khaalid waxaa ugu dambaysay isagoo ku sugan dalka waxaad markan kusoo dhawaataan barnaamijka hagar labaiyo toban qaybtii saddexaad balse intaanu gudagelin barnaamijka waxaad dhegaysataan su-aasha barnaamijka oo ah sidee ayay dowladda iyo shacabka bulshada rayidka iskaashi dheeri ah ay uga yeelan karaan qalaasaha rabshadaha wata haddaba rayigaaga kusoo dir lambarka gaaban saddex shan sagaal mahadsanideen markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hagar
su-aasha toddobaadka ee hage dhegayste sidee iskaashi u yeelan karaan dowladda shacabka iyo ururada bulshada rayidka ah marka laga hadlayo arrimaha qalalaasaha rabshadaha wata si aad u soo jawaabto takalka lagu qoro fariimaha ee taleefonkaaga qor aragtidaada ama fikirkaaga kadibna u dir lambarka gaaban ee lacaglaanta saddex shan sagaal fikirkaaga waxaan kusoo dari doonaa barnaamijka khamiista ka baxaya idaacadan fadlan ka soo aragti dhiibo su-aasha sidee iskaashi u yeelan karaan dowladda shacabka iyo ururada bulshada rayidka ahi marka laga hadlayo arrimaha qalalaasaha rabshadaha wata jawaabtaada u soo dir lambarka gaaban ee saddex shan sagaal oo ah lambar lacag la-aana oo aad fariintaada ku soo diri karto waxaan sugnaaba waa adigoo kasoo fikir dhiigta mahadsanid la soco oo ka dhegayso aragtidaada iyo mawduuca laga hadlayo raadiyo markabley barnaamijka hagee maalinta khamiista saacaddu marka ay tahay labada iyo barhka duhurnimo waxaanad si rogaal celina u dhagaysan kartaa isla habeennimada saacaddu marka ay tahay sideedda fiidnimo waxaan sugnaaba waa inaan maqalno aragtidaada oo aad noogu soo dirto lambarka gaaban ee saddex shan sagaal
waa tahay markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka haga
assalaamu calaykum kulan wanaagsan dhegaystayaasha sharafta leh kuna soo dhowaada xilli cusub oo ka mida barnaamijka hage hage waa madan looga doodo arrimaha muhiimka u ah soomaalida si loo hubiyo in codka muwaadiniinta laga maqlo go'aammada iyaga taabanaya dareen ahaan dhegaystayaasha ayaa ah hage
mawduuceenna maanta waxaan ku bilaabaynaa oon diiradda ku saaraynaa arrimaha qalalaasaha rabshadaha leh saameyntooda iyo waxyaabaha ka qayb qaata kuwaasoo ka jira saddex gobol oo ka tirsan soomaaliya galmudug puntland iyo jubbaland
waxaan si gaara u jeclaan lahayn inaan maqalno afkaarta qof walba oo ka soo jeeda galmudug puntland iyo jubbaland sida ragga haweenka dhallinyarada dadka barakacayaasha ah iyo dadka aan soo barakacinba
su-aasha toddobaadkan ee barnaamijkan ku soo gudbinayno waa dhegayste sidee ayay dowladda shacabka iyo bulshada rayidkaayi iskaashi dheeraada uga yeelan karaan qalalaasaha rabshadaha wata u soo dir fariin qoraal s m s lambarka gaaban ee saddex shan sagaal oo ah lambar lagugu tala galay waana lacag la'aan
sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah fikradaha dhegaystayaasha iyo khabiir ka soo jawaabi doona qaar ka mida su'aalahaaga iyo kuwa aan weyddiin doonno si looga helo xogo badan oo muhiima dhammaan qodobbada iyo warbixinno gaar ahba barnaamijka ayaannu idinku soo gudbin doonaa ku soo dhowaada barnaamijka hage qaybtii lixaad ee toddobaadkan balse marka hore aan idiin soo gudbinno qaar ka mida fikradaha dhegaystayaasha qaybta koowaad
dhegaystahan ugu horreeya ayaa waxauu leeyahay waxaan joogaa caabud waaq haddii aan fikirkayga ka hadlo waxay la tahay in dagaalada la joojiyo oo wadahadal wax lagu dhammeeyo qori afkiis waxba laguma xallin karo dhegaystahani waxa uu yidhi waxaay ugu yeelan karaan dawladda oo shacabkeeda dareensiisay inay u shaqaynayso waayo dawladdu ma shaqayn karto shacab la'aantii dhegaystahan ayaa isaguna soo qoray waxay tahay in bulshadu isku duubnaato rayigoodana ka dhiibtaan qalalaasaha iyo rabshadaha dhegaystahani waxa uu leeyahay waa in laga wacyigeliyo bulshada qalalaasaha iyo rabshadaha kadib la isugu yeedho si loo wada hadlo waa hagaag dhegaystahanna waxay tidhi haddii aan aragtideeda ka hadlo waa inay dhammaan ummadda soomaaliyeed iska kaashadaan wixii qalalaasaa waa gabadh joogta jubbaland dhegaystahanina waxa uu leeyahay aniga aragtidaydu waa in ummadda soomaaliyeed ay iska kaashadaan wixii dhib ku keeni kara dhegaystahanna waxau yidhi waa in shir weyn oo ay u dhan yihiin mas-uuliyiinta dawladda bulshada rayidka ah ay qabtaan si xal weyn looga gaaro caqabadaha waad mahadsantihiin ayuu dhahay dhammaan daadihiyaasha barnaamijka waa tahay dhegaystahanina waxauu yidhi waxay isaga kaashan karaan isku xidhnaan iyo kulan ballaadhan oo ay uga wada hadlaan rabshadaha oo laga rabo laamaha amniga inay iskugu yeedhaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo laga ballamo waa hagaag mar kale ayaan idiin soo gudbin doonaa fariimaha dhegaystayaasha intaynaan u gudagelin barnaamijka waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii hage taxanihii lixaad ee toddobaadka
dabcan dhegaystae dhammaantiin waad ka maqli doontaan aragtidiinna fadlan sii wada inaad soo dirtaan farriimaha maadaamu aannu adeegsan doonno falanqaynta jawaabahaaga si aannu gacan uga geysanno wargelinta mas-uuliyiinta ay khusayso iyo barnaamijyada gargaarka ee soomaaliya si aad uga qayb gasho barnaamijka fadlan u dir s m s farriin qoraaleed lambarka gaaban ee saddex shan sagaal adiga oo ka soo jawaabaya su'aasha sidee ayay dawladda shacabka iyo bulshada rayidka ahi iskaashi dheeraad ah uga yeelan karaan qalalaasaha rabshadaha wata ogsoonow dhammaan farriimahaaad u soo dirto lambarka saddex shan sagaal waa lacag la'aan waxaan si gaar ah u jeclaan lahayn inaan maqalno afkaarta qof walba
waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii hage labiyo toban qaybtii lixaad ee toddobaadkan maantana waxaan ka doodaynaa aragtidaada ku saabsan sida shacabka dawladda iyo bulshada rayidkiia ay u yeelan karaan iskaashi dheeraad ah oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha qalalaasaha kuwaasoo la xidhiidha siyaasadda qabyaaladda waxyaabaha keena khilaafka beeleedka ka jira gudaha soomaaliya si gacan looga geysto waxaa loo baahan yahay in lagu wargeliyo mas-uuliyiinta ay khusayso iyo barnaamijyada gargaarka ee soomaaliya mawduuca muhiimka ah ee aannu doonayno in diiradda la saaro ayaa ah sidii iskaashi dheeraad ah looga yeelan karo ka hortagga dhaqdhaqaaqyada rabshadaha wata ee ka jira gobolka waxaan si gaar ah u jeclaan lahayn inay fikraddooda ka soo dhiibtaan bulshooyinka ku nool galmudug puntland iyo jubbaland waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii hage wadashaqaynta dawladda iyo bulshada rayidka dhibaatooyinka wada shaqayn la'aanta ka dhex jirta bulshada rayidka ah shacabka iyo dawladdu waxa ay qayb ka yihiin qiilusamaynta nabadgelyo xumada siyaasadda iyo dareenka sumcadda leh ee ku lug leh sidii loo maarayn lahaa iskaashiga sababtoo ah dabeecadda qalalaasaha rabshadaha wata waxaa ka dhasha dembiyo iyo saamayn ay ku yeelan karto xagga ammaanka dadweynaha inta badan waxaa loo arkaa inay tahay halis aan la yaraysan karin iskaashiga shacabka iyo dawladdu waxa ay keenaan konmeerid tashi iyo ka hadalka in lagu noolaado nabadgelyo dheeraad ah tallaabooyinka xakamaynta ee abuuro caqabadaha ku lug lahaanshaha bulshada rayidka ah iyo dhaqan celintooda habka dib ugu noqoshada iskaashigu waa tallaabo loo qaaday dhanka wanaagsanee bulshada faafidda cudurrada faafah ee bulshada dhexdooda waxaa ka mid a tan qalalaasaha taasi oo sii xadidaysa suurtagalnimada wadashaqaynta bulshada rayidka ah shacabka iyo dawladda haddii aan loo helin marin toosan oo lagu xalliyo wadashaqaynta waxaa loo aqoonsaday inay tahay mid laga rabo ujeeddooyin loogu tala galay iskaashi si uu u abuuro fursado xalna loogu helo caqabadaha jira wakhti xaadirkan waa in si cad loo aqoonsadaa loona fahmaa la howlgalayaasha dawladda iyo bulshada rayidka ah labadaba inay u baahan yihiin habka noocyada kala duwan ee iskaashiga taasoo suurto gelinaysa in loo adeegsado yoolalkooda baahiyaha iyo danaha shacabka sidoo kalena waa inay fahmaan caqabadaha suurtagalka ah iyo natiijada ka dhalan karta haddii la wada shaqayn waayo
waa tahay waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hage qaybtiisii lixaad markana aan idiin soo gudbinno fikradaha dhegaystayaasha dhegaystahani waxa uu leeyahay waxay isku kaashan karaan kala dambayn iyo in qof walba ra'yigiisa la dhegaysto wax walba waxaa laga sugayaa madaxweynaha waa dhegaysta jooga gaalkacyo dhegaystahanna waxa uu leeyahay waa in la midoobaa dawladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sidoo kale waa in dawladda iyo booliska lala shaqeeyaa dadkeennu waa inay ka waantoobaan soomaaliya qalalaase uma baahna rabshad iyo qalalaase waan aragnay meesha ayna dhigeen ayuu yidhi dhegaystahani dhegaysto kalena waxa uu leeyahay waxaa la ysaga kaashan karaa waa inay dawladdu wacyigelin badan samaysaa si bulshadu u fahmaan qalalaasaha iyo rabshadaha dhegaystahanna waxa uu leeyahay waxay uga yeelan karaan dawladda iyo bulshada rayidka ah inay isku fikir noqdaan oo ay isfahmaan dhegaystahani waxa uu leeyahay dawladdu waxa ay leedahay waax qaabilsan arrimaha bulshada oo hoos tagta dawladda hoose markaa haddii waaxdaasi iskugu yeedho qaybaha bulshada wax wanaagsan ayaa qabsoomi karaa waad mahadsan tihiin tahliil cabdilaahi oo jooga gaalkacyo dhegaystahan ayaa isna waxau yidhi waxay iskaashi ku samayn karaan in tababar la siiyo bulshada isla dhegaysto kale ayaa isna soo qoray haddii aan fikirkayga ka dhiibto waxa isaga kaashan karaan bulshada iyo dawladda oo wada shaqaysa waa dhegaysto jooga gado waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hage wuxuuna ku saabsan yahay arrimaha la xidhiidha qalalaasaha rabshadaha leh ee ka dhex jira bulshooyinka si gacan looga geysto laguna wargeliyo mas-uuliyiinta ay khusayso iyo barnaamijyada gargaarka ee soomaaliya fikradaha ku saabsan wacyigelinta iyo ka hortagga dhaqdhaqaaqyada rabshadaha wata ee ka jira gobolkaaga ayaa muhiim ah in bulshadu isla wada fahamto si loo helo iskaashi iyo midnimo dhegaysta waad ka qayb qaadan kartaa barnaamijka adigoo u soo diraya fariin qoraal lambarka gaaban ee saddex shan sagaal xasuusnow dhammaan fariimahaad u soo dirto lambarka saddex shan sagaal waa lacag la'aan si aad uga qayb qaadato fadlan ka soo jawaab su-aasha sidee ayay dawladda shacabka iyo bulshada rayidkii iskaashi dheeraada ugu yeelan karaan qalalaasaha rabshadaha wata aragtidaada soo qor kadibna u dir lambarka gaaban ee saddex shan sagaal
wahagaag markanna waxaannu idiin soo gudbinaynaa waraysi aannu la yeelannay maxamuud yuusuf sulaymaan oo ah khabiir muddo dheer ka shaqaynayey howlaha iskaashiga ka dhexeeya dawladda shacabka iyo bulshada rayidka ah waana kan isagoo ka jawaabaya su'aasha koowaad oo ah in kastoo ay dhallinyarada badankoodu nabad yihiin haddana dadka ugu badan ee ka qayb noqda rabshadaha waa dhallinyaro haddaba maxay yihiin sababaha keenay inay u nuglaadaan arrimahaas sababaha keenaya inay dhallinyarada ka mid noqdaan ay u nuglaadaan qayb ka noqdaan barnaamijka rabshadaha wata oo qalaasaha rabshadaha wata waa waxaan ka fiin karnaa saddex meel saddex meel horta waxaa la yidhahdaa qofka ood ka boodo tala ka boodaa qoos qofku markuu yar yahay go-aamo degdeg u qaataa usan ka firsanin marka intuu ood ka boodo uu tala ka boodaa ta labaad dhalinyarada waxa waaye nolol bay raadinayaan inta qof kasta u baahan ubaahan yihiin dugsiya saray kasoo baxeen jacaday kasoo baxeen meel ay joogaan shaqa ma hayaan nabadgelyo toos ma haystaan meel oo ay ku meeldaashadaan ama wax mashquuliyo ma lahan wuxuu qasbiyiin marka qoladii aragtaa oo ka faaideysan karta fursadaas inay ka faa'idaystaan oo dhinaca looga faaidaysto kan kale ee jirto waxaa waaye waddanka markaad fiiriso xaaladda bulsho dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed dhalinyarada waxay u nugul yihiin inay waxyaabihii soo korraba ay ku biiraan mar kasta oo wax dad socdo oo taat camal waddanka u imaado lasoo galo oo cusub way iska raacaan laakiin dhalinyarada hadday qorshe lahaan lahayn markii ay iskuul ka soo baxaan ama hore jaamacad ka heli lahaayeen ama shaqo heli lahaayeen iyo joohin lahaa iyo nabaday ku naalooqdaan iyo meelay kubad ku ciyaaraan iyo meel habaysan heli lahaayeen iyo dad badan oo oo ay ku daydaan oo fiican ay heli lahaayeen waxaa dhici laheyd dadkaas dhalinyaradaas ay ka bilaadi lahaayeen inay qayb ka noqdaan arrinta oo aada kasoo hadalnay ah qallaasaha rabshada wata marka saddexdaas shay ayaa keenaya dhalinyarada in ay qayb ka noqdaan arrimaha oo ka socda dalka waa tahay waxaad nooga warantaa dhallinyaradu siday u noqon karaan nabaddhisayaal shaqaystayaal si ay uga hortegaan qalalaasaha rabshadaha leh ee ka jira gobolka dhalinyaradu waxay nabaddhisayaal ku noqon karaan in ay ka helaan caawinaada ay u baahnaayeen mas-uuliyiintooda heer dowladda dhexe iyo heer dowlad goboleed iyo waalidiintooda bulshadooda marka la yirahdo inay caawiyaan oo ay u abuuraan ganacsi u abuuraan xirfado meel ay ku bartaan oo maxadada oo lagu barto ar- ee, farsamada camal qofka jaamacada kasoo baxay waxaa laga yaabaa asagoo jaamacad kasoo baxay aqoon sida computerka printerka loogu xiro si wax loo printer gareeyo sidoo maxaa la dhihi jiray mm, scan wax loo saaro si farsamo marka dadka markay jaamacad kasoo baxaan kadib inay meel xirfadooda lagu dhiso loo sameeyo oo la tababaro la jiheeyo si ay u shaqaystaan laguna caawiyo in loo sameeyo me- shaqadaas waxay ku bilaabi lahaayeen waxaa la yidhahdaa crowdfunding loo sameeyo oo small business startup loo